dadkan baahida maanta ay qabaan oo ugu daran madaxweyne ay u ooman yihiin waa dowladnimo dowladnimadaasna waxay dareemi karaan maalintii jidka baydhabo inta baabuur karoolla intay ku qaataan ay xamar tagaan haddaysan baabuur karoolla baabuur karoolla intaysan qaatan haddaysan xamar tegin dadkan dowladnimadu shaki badan ay ka qabaayaan mudane madaxweyne codsigaaga ugu horreeyo oo anoo matalayo koonfur galbeed codkoodii iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyey oo ummaddan u diiday socod iyo shaqo u diiday in laga ciribtiro jidadkana loo furo gobolladooda iyo degmooyinkooda isku furmaan mudane madaxweyne adoo ilaahay iyo caalamka la kaashanayo inaad shaqadaas ummaddan u qabatay ummaddan ku sugaysaa oo maanta oo dhanna qorahadaas u taagnaayeen madaxdoodii kula socotana waxay kugula socdaan rabitaanka noocaasaba waxaan rajaynaynaa in kuwa dowladiidka laga adkaado oo dowladnimo la gaaro ummaddan jidadka u furmaan ay isku socdaan ummaddan dayaarad kuma adeegin karaan madaxweyne baydhabo iyo xamar dhibaato weynay ku tahay magaalooyinkan degmooyinka iyo gobollada isbitaallo waaweyn kuma yaalaan dadkan qofkii jirrido isbitaalka wuxuu aadaa xamar uu aadaa ninkii adeeganayo badeecad iyo waxrabo xamar u aadaa